tallaalka ayaa waxa uu qayb weyn ka qaadanaya ka hortagga cudurro badan oo carruurta ku dhici kara iyadoona wasaaradda caafimaadka jubbaland ay ku bixisay dadaallo badan oo tallaalka lagu siinayo carruurta shanta sano ka yar wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland injineer ismaaciil axmed garas oo ka qayb galay dhowaan kulan lagu daafurayay wejiga labaad ee qorshaha katabadegista tallaalka carruurta shanta sano ka yar ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in la horumariyo adeegyada tallaalka ee carruurta
horta daily report in la kala qaataan waa muhiim in generalla markuu ku dhaafo hadda hawshani ku dhaafto inaad intaad isu timaadaan review la sameeyo where and why and how maxaa inaga khaldamay yaa eedda leh keliya mah waxaan raadinaynaa waxaa naga khaldamay sidayna u dhicin mar dambe oo marka soo socota aynu u saxnaa kameynada kalena waa la mid oo waxaa la rabaa in wax laga barto in lais eedeeyo maha macnaheedu waa in wax la kala barto or waxnaa naga khaldamee sidaynu u saxnaa oo next time aysan u dhicin dadkii nagu caawinaya tallaalkana faa'iiday u tahay ilmahanaga iyo dadkaan caawinayna faa'iiday u tahay shaqaalaha iyaga iyo dadkan hawshan fulinayana waayo aragnimo iyo qaladaaday sixi doonaan oo in the future aysan ku dhici doonin bay u noqonaysaa haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan jeclaan lahaa oon aada uga codsan lahaa qoladiina u dhunduleela shaqaalaha fiilka jooga oo kormeerka kule oo shaqada gacanta kula jira oo cabdinaasir ugu horeeyo oo qolyihiinaan ka socda hay-ad unicef iyo maxaa la yidhahdaa w h o iyo hay-adahoo dhan ka socda in aad daily wax xogta aada heshaan ku daydaan next day galabtii marka la yimaado oo la iswareysto next day waxaa sixidda u baahan inaad inay clear ahaado